digreete ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas ayaa shaqadii lagu joojiyey xabsi gurina lagu dhigay taliyihii ciidanka booliiska maamulka puntland digreetada madaxweynaha maamulka puntland ayaa waxa uu ku sheegay in markii uu arkay falka uu ku kacay taliyaha ciidanka booliiska maamulka puntland oo ku aadan in rasaas xoogan uu ku furay taliya ku-xigeenkiisa in gebi ahaanba shaqadii uu ku joojiyey islamarkaana xabsi guri la dhigay sareeye guuto cabduqaadir shire faarax ereg ayaa laga joojiyey shaqada kaasi oo ahaa taliyaha ciidanka booliiska maamulka puntland oo maalin ka hor taliya ku-xigeenkiisa ku dhaawacay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal madaxweynaha maamulka puntland ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in sharciga la horgeeyo taliyaha ciidanka booliiska maamulka puntland sareeye guuto cabduqaadir shire faarax oo hadda xabsi guri ah islamarkaana ay xabsi guri ay dhigeen ciidamo ka tirsan maamulka puntland waxaa xusid mudan in madaxweyne ku-xigeenkii maamulka puntland cabdixakiin camey kal hore uu shaqada ku soo celiyey taliyaha xabsi guriga madaxweynaha maamulka puntland digreetadan uu ku sheegayo in gebi ahaanba loo baahan yahay in xabsi guri la dhigo iyadoona maalmo ka hor taliya ku-xigeenkiisa ku dhaawacay magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland kadib markii kulan amniga looga hadlayay ay wada qaateen saraakiisha amniga maamulka puntland